waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii maalinka sooaxada aad naga sugayseen ee wicitaanka dhegeystaha sahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o e da ee toddobaadkan toddobaad ka hor unbaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu meel mariyey sharciga batroolka iyo macdanta soomaaliya oo soo jiitamayay waayadii ugu dambeysay sharcigan wuxuu horey u soo maray baarlamaanka labada aqal ee dalka waxaana sharcigan meelmarintiisa uu imaanayaa iyada oo dalka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mida maamul goboleedyada uu u dhexeeyo isfahanwaa qaarkood soo jiitay in howlihii wadashaqeyn ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay hakadaan amaba aysan jirinba qaarkood haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo uu marti iigu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal waxa uu dulucdiisa inta badan uu noqon doonaa caqabadaha ku horgudban sharcigan la ansixiyey iyo sidoo kaleeto sida maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ay uga wada shaqayn karaan hanaanka baarista ama soo saarka mustaqbalka laga leeyahay shidaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho anigiiyo dhegaystayaashaba khadadka telefoonada nooga jawaabaya barnaamijkan soo dhowow ugu horreyntii bal maxamuud cabdulqaadir haddaad noo sharaxdo sharcigan waxa uu yahay iyo wuxuu ka dhigan yahay waad mahadsantiin sahra adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha khadka ku jira iyo kuwa soo beridoonaya dhamaan shacabka soomaaliyeed muhiimada sharcigani sharci aan la-aantii waxba la dhaqaajin karin weeyaan hadda marka loo yimaado dhanka kafaideysiga kheyraadka shidaalka waxaad garan kartaa muhiimada uu leeyahay saddexdii sano udambeysay baan ka shaqeynayna wasaaradda ku hawlanay waxay ahayd labada kun iyo toddoba iyo tobankii markii la bilaabay inkasta uu ahaa sharci amended ah oo labada kun iyo sideedii dowladii xilligaas jirtay ay samaysay kadibna wadanka hanaanka hadda uu yahay oo federaalka in uula jaanqaado ay tahay loo baahoy waxyaalaha siri ha lagu daro oo ugu waaweyn oo ka maqnaa labada kun iyo sideedii waxaa kamid ah in heshiis lagu galay habka soomaalidu u wadaagayso shidaalka iyo lasii yaqaano inta lasoo saarin iyo marka lasoo saaran ay soomaalidu sii taqaano waana kii baydhabo lagu saxeexay bishii lixaad labada kun iyo sideed iyo tobankii door weynna wuu ka qaatay oo wuxuu noqday nifaaq sharcigani kamid ah waxaa sidoo kaleeto xasuus mudan in wadan uusan shidaal soo saari karin isagoon lahayn cad ama sharci aan lahayn oo xeer lahayn oo nidaam aan usan jirin wata marka waayahay dhegeystayaal badan inkastoo khadka ha waa tahay waad mahadsan tahay dhowaantan waxaa jirtay in madaxweynaha sideedii bishan uu sharcigan saxeexay ka hor markii uu soo maray sidoo kaleeto labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya muddada saddexdii sane ugu dambeysa laga shaqeynayay sidoo kaleeto shantii bishii lixaad ilaa muddo ayaa labada kun iyo sideed iyo tobankii sharcigan baydhabo ay ka shiraayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maxaa muddada intaas la eg uu marba waqti usoo qaadanayo caqabada ahaa dabcan caqabada badan ayuu lahaa oo la wada ogsoonaa marka kuwa ugu darnaa maxaa kamid ahaa waxaa inta badan kamid ahaa in horta waxa loo dhan yahay uu noqdo oo sharci loo dhan yahay uu meesha kasoo baxo soomaali u dhan tahay steedyada ama dowlad goboleedyada wadanka ka jiro ay raalli ka yihiin dowladda federaalku ay sidoo kaleeto ay isku waafaqsan yihiin in intaasoo dhan uu maro waxay ahayd in wax laisku dan yahay oo sharci rasmi ah oo dee khuburo fara badan oo soomaali iyo dadka kheyraadka yaqaano oo bartay ay waxay ka qayb qaateen ay noqoto iyo maadaama anaga nagu cusub tahay arrintan in soomaalidaba shacabka soomaaliyeedna ay leeyihiin waxaan halaga fiirsado dadka weliba wax yaqaano in hadba kafiirsiga iyo kataxadarida iyo in hay-adaha kala duwan ee dawladda la mariyo si hanaan wanaagsan loo mariyo ayaa intaan keentay iyo in laga shaqeeyo qolo kasta wax tabanaysana loola fariisto la yidhaahdo wadanku inuu sharci yeesho shidaal la-aantii waxba lama soo saari karo kafaaideysiga kheyraadka gaar ahaan shidaalka wax laga qaban karaa ma jiraan ayadoon sharcigan helin in sharcigan muhiimadiisa loo sharxo ayaa kamid ahayd in meel kasta adduunka aan marno oo soomaalida aan la fariisano tala fara badan ay ku yeeshaan golaha wasiirada markii uu kasoo gudbay ayaa waktiga ugu dambaa ayuu qaatay halka ugu badanna waxay ahayd baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa gole inay ka baaraan degaan oo wakti la siiyo golaha shacabka ayaa wakti fiican qaatay sidoo kaleeto sanadka ama aqalka sare wakti fiican buu qaatay madaxa cabdullaahi farmaajo ayaa saxeexay marka wadanka hadda iminka wuxuu leeyahay sharci dhamaystiran buu leeyahay marka waxay ahayd wax aan lagu degdegi karin bay ahayd hay-ad kastana marka loo gudbiyo waktigay qaadanaysa oo oo oo dhamaystiran wasaaraduna markasta tala bixinteeda ay diyaar la ahayd in haddii wax nagleeya waa jiraan inay ka caawiso guddiyadeeda ay ka caawiso ay ahayd waa tahay waayo waxaan jeclaan lahaa in dhagaysto ku jira khadka asna aan soo geliyo soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid wuu ku maqlayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka bal su-aashaada weydii mudane wasiire magaceyga waa ibrahim kaasoo wacaya dalka australia waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadaalka dawladda ay sameynayso anoo soo dhaweynaya haddana waxaa jiro caqabad ka imaaneyso meelo badan oo la sahmiyey in shidaalka laga qodi karo ama laga soo saari karo ay ka taliyaan kooxaha nabadiidka ama al-shabaab sidee marka suuragal ku noqonaya in dawladdii oo aanan weli dhulkaas xoreynin shidaal ay ansixiso ama ay ka hadasho waa maadsam waa maadsan yahay dhegeystaha sax weeye amniga caqabad jirta weeye laakiin sharcigani wuxuu qeexayaa ka-faaideysiga shidaalka marka la eego kan ku jira badda iyo kan ku jira beriga oo dhan ayuu qeexayaa sida loo wajahayo waa sax wadanka meelahan librarasmi baa jirto laakiin dawladda dadaal bay wataa ay ku xoreynayso wadanka inta ay gacanta ku hayaan nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan anagu waxaan udejinay sharcigan waxa weeye sharci maanta keliya keliya in uu fure ay tahay ma ahan waa sharci ay tahay inay ka faa'idaystaan dadka jiilasha dambe wadanka marka la xoreeyo ama laga shaqeeyo sharci duruuf hadda taagan loo dejiye ma ahan sharci hadday hadda dhibaatooyinka taagan laga gudbo in uu wadanka caawiyo ay tahay ayaan ka fakarnay waan aaminsanahay in dawladda madadaalkeeda kuwadaay waa ogtahay wadanka xoreynta ka socoto horta meelaha ayaga ana waa la gaari doonaa meelaha hadda nabadaana waa jiraan oo in lagu bilaabo ay tahay hadday tahay badda waa ha ugu banaato marka annaga oo amnigeenina gacanta ku hayno khiraadkeena ka faa'idaysanayno labadeena gacmada soomaaliya maaha sharcigan ay tahay inaan ka faa'idaysano waa tahay aada baad umahad aadaad umahadsan tahay waxaa jirto mudane maxamuud cabdulqaadir hilaal wasiir ku-xigeen in sidaasi uu u dhigay dhegeystahaasi dhegeystayaal badanna dabcan ay qabi karaanba in xataa ka sokow xaaladda nabadgelya al-shabaab wakhtigan dalka maamul goboleedya ayuu noqday waxaana jirto in maamul goboleedyada xirmooyinka shidaalka qaarkood ay ku yaalaan qaarkoodna dowladda federaalka iyo ayaga xiriir fiican aysan lahayn ama isku xun yihiin sidee marka dowladda ugu suuroobi kartaa dardargelinta in laga shaqeeyo xataa ama lasii wadi karaba kheyraad wadaagga iyo iyo in laga wada hadli karo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
wadanka hadda hanaanka u dhisan yahay sharcigan ayuu waafaqsan yahay marka la yidhaahdo in laga faa'iidaysto bilmatal xerma ku taalo state ama dowlad goboleed ku dhex taalo sida haddaan mithaalka usoo qabto sida loo wadaagayo xanaan ahaan loo wadaagayo haddaan mithaal ku siiyo adiga iyo dhegeystayaasha degeysanayo ama bidhaamiyo statekaas wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay qoonda cayiman xirmadaasna meesha ay kusii taallo ama gobolka ay kusii taallo waxay sii yeelanaysaa qoonda gooni ay kasii yeelanaysaa magaalada ayada ah oo u dhow ama uu dhaco xirmadaas iyada ana qoonday sii yeelanaysaa ilaa tuuladaas ilaa iyo aagaas oo dhan xayndaabka aad uga tegeyso xanaankaasa loo dejiyay marka waxaa kaas hagaya oo saxaya sharcigana waa ku caddahay heshiiskii lagu galay baydhabo oo ahaa oo haddaba hanaankiisa uu hirgalay oo oo dhaqan galay hadda lacag baa timid kasoo xarootay xirmooyin kira kuwooda ah waa lagu dhaqangeliyo waa sidaasa loo wadaagay oo lacagtii waa la wadaagay marka kheyraadka marka la guda galana sidaasoo kale loo wadaagayaa sababto wadi qadi way cad tahay waa la dejiyey oo soomaali marka horaa laga taxadiray waxaa la yidhi suusan khatar uusan ugu gelin waa in wadiiqooyinka la dejiyo marka wadiiqooyin la saxeexay weeyaan oo la ogyahay marka dowlad goboleedkuna dhibaato kuma jir kaga imaanayso dowladda federaalkuna cid ay dhibaato kaga imaanaysana ma jirto marka wax loo ogyahay iyo sida ugu fududba ayaa looga shaqeeya waa tahay dhegeystahaana bal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ubax cadood waxaan joogaa magaalada nairobi ee wadanka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka batroolka soomaaliya xilligan waktigan wuxuu marayaa dalku arrin xasaasiya ammaankii wadanku gacanta kuma wada jiro goboladii dalku waa federaal federaalkii muran badan baa hadda ka dhasho oo ka taagan marka sidee ku suuroobaysaa isagoo waktigu xilligan uu adag yahay inay gobolada dalka ay ka baaraan shidaal soona saaraan waa hagaag ubax way mahadsan tahay marka wasiir waxaan filayaa inaad codkeeda maqlaysay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi ubax waa waa maasa tahay su-aal su-aashaydan waa dhegeysanayay mid horta iyona shaki ummadda soomaaliyeed aysa ka gelin in khayraadka shidaalka horta laga faa'iideysto oo lagu dhaqaaqo in aan dhexda la degin sidee laga yeelayaa arrimaha caqabadaha ay taagan ee amniga kamid yahay su-aasha horaan kufaasfaxiyey sharcigan dee umaana dejin iminka nidaamka ah in hadda lagu dhaqan geliyo waxa taagan xaaladda taagan laakiin sahamada iyo sahminta shidaalka iyo soo saaridiisa wadanka dhan hadday tahay meelaha la fahmiyey hadda waa ku filan tahay in shidaal laga shaqadiisa laga bilaabo meelaha dhiman in la fahmiyo oo nabdoon weliba in ayagana lagu dhaqaaqo arrinkan ah wadanku waa federaal see laga yeelayaa arrimahan mar kasto haddii la yidhahdo hala wajaho in shidaalka lasoo saaro si soo gal ah loo wajahayaa sharciganna dee ma ma ma qeexayo in laska hor imaanayo ama maxay ahayd laakiin waa bilcagsi oo in si wanaagsan loo wajaho ayuu cadeynaya arrinka kale ee meesha ku jira waa in la cadeeyo ubaahan waxa ay tahay dunidu hadda way ka gudbaysaa arrimaha cimilooyinkii oo keenay qiimihiisii oo loo maarolaayahay markii laga fiiriyo shidaal in lasii isticmaalo oo in laga gudbo oo waxyaalo kale oo loo gudbo looga maarmi karo ayaa jiro annagana wadamada hadda nagu xayndaadane deriska nala ah ama wadamada bariga africa aan ka hoosoo qabano way wada bilaabeen oo inay ka faa'idaystaan ay bilaabeen marka annago inaan harno oo ka harno annaga oo ku jirno wadamada ugu xooxooga badan oo maxaa khayraadka ugu badan uu wadankan ku jiro inaan niraahno aan gacmaha ka laabano oo iska sugnaa ka liidato inaan ka shaqeyno wax aan awoodi karno waana midaas mida shuruucda loo dejiyey oo xeerar iyo nidaamyo loo dejiyey sharcigani ayay isaga oo la isticmaalayana in la dhaqan geliyo waa wa waa lagama maarmaan haddaan rabno inaan ka gudubno hanaanka dhaqaale ee maxaa heerka dhaqaale ee wadanka ku jira iminka oo ah mid aan uga gudbi karno mid ka wanaagsan marka warka waa kooban ama oraahda kooban waa inaan ka faa'idaysano weeyaan duruufaha nagu xeeranna waa waa waa duruufo aan ka gudbi karno anagoo sharciga aan isticmaalayno maadaama aan helnayba sharci nagu filan oo mar kasta noo sahlaya inaan ku dhaqaaqno inaan soo saarno shidaalka waxa kale oo aan sugnin waxa wey dhaqangelintiisii iyo hawlihii kale ee isaga ku xusnaa inaan dhamaystirno oo kaliya weyaan waxa kaloo dhan isaga ka farqamayaan isagana saas u ah faa'idaystaan way waad mahadsan tahay wasiir labada qof oo ugu dambeysaan fursadda jeclaan lahaa inaan siiya gabar joogta london ayaan ku hormaraya soo dhawow walaal magacaa ku bilow dabcan ingiriiska ayaad naga soo wacaysaa joogtaa wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal wuu ku maqlayaa marka hore sahro waan salaamaya bahda v o a magacayga fahimaa la yidhaahdaa wasiirka marka hore su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay sidaan aan kusoonahay wadanka soomaaliya iminka xaalada uu ku jiro xaalada ammaan meelo badan oo shidaalka soomaaliya laga fahmiyey oonan weli xataa la xaqiijin karin like in ase security loo baari karo say dawladda ugu suurta galisaa su-aalaha kale aan weydiinayo wasiirka waxay tahay sidaa ogsoonaha wadanka soomaaliya wuxuu leeyahay beero waxyaabo badan oo shidaal ka muhiimsanaa oo aan ka faa'iideysan karno oo sidii la raba looga faa'iideysan marka ma la dhihi karaa sharcigan waxyaabo badan oo ka muhiimsan aa jiro oo in lasoo hormariyay ahayd ma ma su-aashayda waa taa waaya sharcigan iyo shidaal baaristan aad wadaan waktiga aad ku dhuminaysaan oo dadka ku wareerinaysaan wasiir ma jirtaa waxyaaba ka fiican oo xoogga in la saara ay ahayd oo beeraha ay ka mid yihiin ayay ku leedahay fihima oo london nagala soo hadashay
waa arrin waxa weeyaan mudan hort waa loo baahan yahay in waktiga wadankan si dhaqaalihiisa iyo dakligiisa kor loogu qaado laga shaqeeyo sectors fara badan ama kaabayaal fara badan la xoojiyo kalluunka beeraha xoolaha la xoojiyo si waxa anagana soo gelayo oo qarash ah iyo waxa waxaana soo gelayo oo dakli ah iyo waxa naga baxayo ay isla ekaadaan ama waxaana soo gelayo ay u bataan taasi waa qof walba waa ogyahay waa ku baraarugsanaan karaa hadda khayraadka hal bah baan isku nahay hadday tahay hadda gabadha wasiida ka dhawaajisay arrimaha dagaalada labao beeraha wasaarad kale jirto oo beeraha ka shaqeyso kulli waa ka wareysan kartaan horumarada laakiin annaga wakti aan luminayno shidaal ku luminayno oo aan ka ahayn in uu ka faa-iideysto wadanka oo xa yacni dhaqaale ahaan markiiba wadankan uu isbedel dhaqaale inaan aan ku keenno qaybtaanaan haynaa darafkaan haynaa darafka kaleo beeraha dad baa haayo oo ka shaqeynayo xoolaha dad baa haayo kalluunka dad baa ka shaqeynayo wasaaradaa jira iyo hay-ada ka shaqeynayo anaga marka tana nala xilsaaray inaan tani kambiy kambiya dhalino oo aan ka shaqeyno oo aan ka ka aan kamira dhalino waa waa waajibaad nagasiiyey waaya
mana mana mana mana mana mana ismihin waa khasaaro iyo wakti lamis ismaliyi sababta tahay haddaa hal su-aal raacsan wasiir dhaqaalahooda dunida horumartay dhaqaalahooda waa qeyb kamid ah shidaalka ay isticmaalaan iyo iyo iyo iyo iyo lacagtaada dakligooda sidai kor u kaco marka waa waa waa waa waa shaqo la wada wadi karo beerahana in laga shaqeeyo si dakliga kor ugu kaco shidaalkana laga shaqeeyo xoolahana laga shaqeeyo kalluunkana laga shaqeeyo si wadanku kaabayaashiisa qeybna aysan u daacin qeybna aysan kor ugu kacin midda hooseysana kor loo qaado waa nidaam dawladda awood ay u leedahay inay ka shaqeyso waa waa arkeysaa in hayado kala duwan loo diiday oo layiri cod walbaba ha ka shaqeyso waa tahay aad baad umahadsantaa fahimo su-aashaada kale maxay ku salaysan tahay adoo soo koobaysa waktiga aad noogu yar dhegeystan waa noo dhimay okay su-aashayda kale waxa weeyaan you know like shida ilaa imise sana ayay qaadanaysaa in shidaa lasoo saaro you know waxyaabo kale oo sida wasiirka oo sheegay kulli maxaa la dhahaa beeraha kaluumaysiga kulli khayraadka dalka uu leeyahay waay laakiin dawladda waxaa fiicnaan lahayd istraatiijiyo inay dejiso ay priority siiso waxa aan iminka haysan iminka maxaa haysanaa waxaa haysanaa beerihii see xataa iskaga difaaci karnaa maxaa la dhahaa ayaa hadasoo weeraraa waxyaabo badan oo muhiim ah waay su-aasha ugu haboon su-aasha ugu habboon ee meesha ku jirta wayna tahay fahiimasay leedahay sanadkee ayaad qiyaasaysaan in laga faa'iideysan karo ama lasoo saari karo shidaalka haddaan kooba aniga waad mahadsanta fahima
fahima way mahadsan tahay marka wadan uu shidaal soo saarayo waxaa looga baahan yahay oo aasaaska u ah maxaad ka qabateen baa horta ka horeysa taas markaasaan qiyaasi karaa inaan waktigaan soo saarayno iyo sida aan usoo saarayno waxaa koowaada ugu horeeya oo inaan shidaal heshiiskiis galno oo qudidiis aan combaniga aan heshiis la galno oo ugu horeeya oo aan shaqadaas ka qabanay ilaa ilaa ilaa saddex saddex arrimood ilaa saddex arrimood in la helo weeyaan saddexda arrimood waa sharciga shidaalka oo la dhamaystira waana la dhamaystiray khayraad wadaagga shidaalka sida loo wadaagayana in lasii yaqaano waa iyagana waa dhamaystirnay oo daydadaa lagu saxeexay heshiiska shirkadaha lala galaayo la yihahdo production sharing agreement ama wax soo saar wadaagga oo shirkadda iyo dowladda federaalka soomaaliya ay galayaan oo asna in la dhamaystira ay tahay oo dhamaystiran oo dowladda diyaarisay inkastoo ku xirnaan doono hanaanka gorgortanka ku xirmaan doono asna waa dhamaystiran yahay macnaheeda waxa waaye in aan diyaarinay weelkii markaad rabto inaad wax samayso inaan weelkii aan aan aan kaga faaideysan lahayn kheyraadka aan diyaarinay oo diyaarsan oo shaqo aan ka qabanay unbaa hadda iminka haynaa laakiin inaan soo saarano oo aan ka shaqeyno waa wax anaga dhan nagu wada xiran wax shacabka soomaaliyeed ku xiran weye wax madaxda dawladda ku xiran weye iyo madaxda qaranka ku xiran weye inay dadaal fara badan ay geliyaan wax ku xiran weye wasaaradda inay iyo iyo iyo iyo hay-adihii dowlad goboleedyada ka shaqeeyaan laakiin maadaama loo diyaar garoobay wixii loo baahnaaye ama adduunka wuu u maray anagoo de wax kale oo aan hadda ka shaqeyn lahayn ba ma jirto inaan ka shaqeyno oon dadejino weeyaan wax kaloo haray oo oo kale oo haray oon garanayo ma jiraan in gudada loo shaqadii la qabto oon ka ahayn marka haddaba shaqadii waa la bilaabayaa waataan sheegayo sharciga la dhaqangeliya kamid oo hayadaha la aasaasay hayadaha la aasaasay dhexdood gudahood iyo shaqooyinkaan la qabto oo markaa shaqooyinkii kale ee soo saarida markaa meelihii in lasla ogaado oon la bilaabo weyaa
waad mahadsantaha muddo kooban baa loola shaqeyn karaa waktiga aada igu yar dhegeystaha kalean si deg dega ugu boodayaa bal soo dhowo walaalow magacaaga ku bilow marka su-aashaa qabtid bismillahi magaaga mail aray zahra cali maclihan li aray way kanoole wadanka jarmalka may faday wasiir hilaal ini weydii lamsalad kooda kow su-aalo koowaad wali waxaa wadanka kenya iyo soomaaliya ku dhexayta xuduud mail arais badeed murunsha teeganye se kasuri galas ini shidaala baar kow lama may waha wal er kore dawladda manjeeda mail araa ini shidaal hasaarta laakiin ini shirkado shisheeye oo ka shaqala shidaal baarista africa dhaqaala kuku qaadadanga ulajeedada dhan madilaha kooba eta wal ero koreya taasoo ma ero korna wadanka maylaraay mamuuqda hata ini shidaal lahasaara marka muujiyaas aragti eh ini maylaraay usiyo dhaqaalahaas shileediis iyo dantiyo eta lamada su-aal sagabo waayahay wasiir wuxuu ku leeyahay cali macalin oo jarmalka jooga muranka badda kenya iyo soomaaliya oo ka dhexeeya oo muuqda welina taagan iyo sidoo kaleeto siyaasiyiinta qaarkood arrintaasna aada ayaa dad badan ay u hadalhayeen ama qaar ka mida xubnaha dowladda ku jiraba iyada oo dana gaara ay ka leeyihiin oo shidaalkaasi ayaga ay riixayaan in lasoo saaro shirkado ay xiriir la leeyihiin aawadeed qeyb ma ka tahay arrintaanoo salma u tahay marka maxaad ugu jawaabi lahayd cali macalin waa saas soo maha haddaan qaldanayn si fiican adadunooga sifaylan goradaas
way waa mahadsan tahay haye maxaa ugu jawaabi lahayd
cali waa mahadsan yahay arrinta la xiriirta badda iyo kaiskeeda dee maxkamaday taallaa arrimaha hadda shidaalka hadda lala xiriirinayo ma ahan oo badday taallaa go-aan ahaan u taallaa taasaan laga warsugi oo in badan madaxda qaranka oo sheegeen oo dadka waa kuwada waa ku wada baraarsan yihiin in shidaalka la dedejiyo oo shaqa shirkado ajaanib ah ka wadaan oo ay dadaal ka riixayaan madaxda qaranka maxaa ka jiro ayaa su-aasha labaad ahayd mas-uuliyiinta qaar
shida shidaalka in laga faaideysto shaqadiisa iyo waxa laga qabanayo wasaaraddan ayaa ka mas-uul ah wasaaraddanana u xil saaran cod kaleo haddaad ka shaqeysa ma jirto oo oo ummadda soomaaliyeed ay loo xil saaray annaguna inaan si qarannimo ku jirto si ay ku jirto hufnaan iyo daacad ay ku jirto inaan oga shaqeyno u dadejino oo waddanka uga faaideysto ayaan oga shaqeynaa shirkada ajaanib ana gadaal nagama riixayaan cido kale oo dana gaar alana gadaal nagama riixayaan darkii ayaguba ma leh shacabka soomaaliyeed baa waxaan iskale waa wax shacabka soomaaliyeed iska leeyihin anigana mas-uul ogaa inaa u ilaalino inaan usoo saarno inaan ooga shaqeyno inaan nolol wanaagsan oo ay ka fiican nolosha hadda lagu jiro aan aan ay gaaraan inay inuu inuu dhibaato ku noqdo ujeedadanada ma ahan iyo inaan ajaanib u shaqeyno marka marka wax saliya raadli ma ahan waad mahadsantahay taasaana kusoo koraya aad baad u wada mahadsantihiin si gaara wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka dhammaantiinba dhegeystayaasha ka qayb galay adiga waa idin wada salaamaya waadna mahadsantihiin waktigiina guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa marti iigu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana dhegeystayaashii ka qayb galay iyo aniguba waxaan idin leenahay nabadgelyo
sahre cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay